galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad wararkaba ku maqlayseen afar iyo toban qof ayaa ku dhimatay weerar habeenkii xalay ka dhacay magaalada mandheera in ka badan toban kalena waa ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiinta kenya waxay farta ku fiiqayaan ururka al-shabaab waxayna sheegeen in weerarku uu si gaar ah u bartilmaameedsaday shaqaalaha ka soo jeeda dadka kenya ee aan soomaalida ahayn dhinaca kalena dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay dhammaantood ay yihiin dad rayid ah nabadoon yuusuf aadan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee degmada mandheera ayaa sahre cabdi axmed uga waramay xaalka guud iyo baaritaanada ciidamadu ay wadaan haa xalay meesha wax ka dhaceen goobtana waa iga yar fugid waana meel qoran ka jiri laakiin sida akhbaarta kusoo gaartay waxay ku bilaabeen bum gacmeed laba laba bum gacmeed ay ku bilaabeen xaafad la laba guri ahaana ahayd marka labada guri markaay ku bilaabeen bom gacmeedka waana goob mugdi ay ahayd xilligaas koronto ma jirin marka dadkii waa isdhex yaaceen marka kadib baa xabad lagu bilaabay dadka haye marka bombadii miyaa dadka dishay dhowr iyo tobanka qof ah mase waxaa laayay xabad xabadaa loo dilay qaarna bombadaa lahaysay qaarna xabadaa lahaysay wax xabad xabad loo dil maba jiraan macnaha maba loo kala aabyeelinba macnaha nimanka waa niman isku xoogsato oo dhagaxyadaa soo guri jireen beri dhexdaas waa tii meelaha lagu laayay duurka marka dawladda waxay amar ku siisay inay dadkii ay u shaqaynayeen ay gudaha soo geliyaan magaalada dhexdeeda guryaal loogu kireey saas daraaddeed ayaa guri loo kireeyey guryaalka loo kireeyey guryaal kamid ayaa lagu weeraray marka intee u jirtay gurigaasi magaalada ma bartanka magaalada mase koonuhu ku yaala waa bartanka magaalada lama dhigi kara dhexdana ma waa meel yar waa meel fiican oo isku yaala inkastoo cariir cariir ay isku tahay waa goobta suuqa xoolaha tees meeqo qofaa ku dhimatay marka afar iyo tobanaa ku dhimatay oo gabadha soomaali ay tahay gabadha soomaalidana ma dhagaxa kuwa jebinaya ku jirta mase xabadaa isaga dhacday guriga la karaysay odayga iskale ayaa qaba gabadha xaafad xaafad ahaana u degnayd meesha xaafad xaafad ahaana loo karaysay marka guriga saasay u degnaayeen niman waayo waxaa iiga warantaa marka ciidamada kenya goormay gaareen meesha xaalka siduu isu bedelay sideedaba dhacdada sida la sheegaya mar waa shaki shakiyaa jiray marka ciidamada saa ogtahay waa waa kala firaarsanaayeen laakiin xilliga goobta ay imaadeen dadka lug ay ku baxsadeen marka adee laisma haleynin calaa kulli xaal laisma haleynin laakiin ciidamada sida ugu dhaqsaa badan ay meesha ku tageen waxaa iiga warantaa marka hadda xaalka sidee waayo magaalada iyo guud ahaan deegaanka wallahi xaaladad waa wareersan tahay saamaxeer waxaan wax dhowr jeer soo noqday kenyaanka kalena wax u dulqaadanayn maaha anagana wax loo dulqaadan kara maaha waana wax axmaqnimo wax macnaha lala yaabo waay macnaha wax lala yaabo waay waa wax dad iska xoogsata oo masaakiin oo ayagaba naf ay hayso oo adig kii kale magantaada ku jiro maalin kasta horta hadii lagu dila waxaan u codsanaynaa soomaalida kale hadda wadanka oo ku faabsan maxaad ka codsanaysaa soomaalida kale may soomaalida waxaan ka codsan lahay hadiiba waxaa macnaha qof oo ilaahay ka cabsana oo muslim oo soomaalia ku hadla hadii ad ku lug leh macnaha anaga hadda ma garan karno waxay iyo nidaamka waxay ka dambeeyey ma garan karno haddii waxa soomaaliya ku hadla ay ka dambeeyaan ama ay ku lug leeyihin oo ilaahay garanayo waxaan ka codsan lahay macnaha inay ka dhaafaan masaakiintan haddii wixii waxaa raadsanaya macnaha oo ciidamada hubka haysato inay la raadsadaa fiican qof iska masaakiina magantaada ku jiro maalin kasta dee hoostaada lagu dila soomaali badana macnaha kenyaan kale ku dhex daadsan ayagan saa camal ugu ganacsasanay ugu ganacsanayin xoogsate dad masaakiina meeshaan macnaha cunug isguul soo bari kibarweyna meelaha iska helay hadda marka waxaay noqonaysaa dhawd inay soomaalida la raadsaday gaaladana waa ka dhadhicin lahan waa macnaha wax anakaan ku lug leyna maha wax islaan as ku lug leen maha waa laga dhadhicin lahay waxay dhahan waxaa sool idinka idintaa la waaya maanta nafteeda macnaha wahaaba gabadha soomaalida macnaha ku dhimit baa macnaha kastoo hadda inay lakala lakala soocin ayaa keena haysta iyo korontada maqneed haddii maanta lakala sooci lahay waxay baahan lahayd nooc kaleba dadka maba laga dhadhicin kara macnaha waxa wax iska dhacay lagamaba dhadhicin kara marka waa arrin aad noogu soo noqotay waa arrin la yaab leh marka aad baan ugu xumaan walaa waayahay marka yaa ka dambeeya arrintan ood u malaynaysaan wallahi hadda waxaan ku sheegi karna malaha waxaada weli baaritaanka waa socdaa ciidamada baaritaanka sameynaya mitimo badana macnaha security ay qabteen marka ayakaa baaritaanka sameynaya qolada uxilsaaran baaritaanka baa ku shaqlaba hadda ayaku baa sheegi kara waxaan ka sheegi karna malaha anas allahu aclam ma garan karna waxa hadda hebelaa ka dambeeya ma la dhihi karo waxa la garana maha nabadoon yuusuf aadan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee degmada mandheera oo khadka telefoonka ugu waramayay saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a dhinaca kalena senator bilow aadan kerow oo laga soo doorto gobolka mandheera ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen ilaa labaatan qof oo hubaysan kuwaasoo ay ciidamada amniga rasaas isweydaarsadeen waxa uu sheegay in calaamadaha weerarkan ay muujinayaan al-shabaab in ay geysteen haaruun macruuf ayuu uga waramayaa sida weerarku u dhacay iyo xogta uu isagu helay
dhibkan wuxuu dhacay xalay toddobaadka habeenimo ama kowdii habeenimo ayuu dhacay wuxuuna ka dhacay magaalada mandera bartamaha aan waa waa laba guri oo ay degan yihiin dadka kenyaanka ee wadanka meelo kala duwan ka imaaday oo mandera ka ganacsada oo laakiin hal meel wada degay laba guri isku dhegan bay kristin oy degan yihiin waxay waa fadhan yihiin ilaa boqol qof inay dhan yihiin baan umalaynayaa marka waktigaas ay gurigii soo weerareen marka bambaane iyo xabado bay ku weerareen marka afar iyo toban qof baa ku dhimatay kow iyo tobanna way ku dhaawacmeen intii kalena way ka baxsadeen waa way ka baxsadeen waxaad ii sheegtaa marka dadka soo weeraray maxay ahayn
dadka soo weeraray ma garan karna laakiin waxaa la tuunsan yahay inay yihiin al-shabaab inay yihiin baan ku tuunsanahay maxaa cadaynay had iyo jeer waxay raadsadaan dadka kaleeto oo kenyada ka imaaday soomaali ahayn baa inta badan raadsadaan maxaa cadaynaya inay shabaab yihiin
waa habkay u dhaqmayaan hade waa waxay sheegteen shabaab shilal noocan oo mandheera ka dhacay oo dadka aan soomaali ahayn la bartilmaameystay meshii kuwaaliga dhowr adog dad fara badan lagu laayay meshii baskii jaamacaddii garissa iyo sideedaba meelaha dadka kenyaanka ay iskugu imaadaan bay bartilmaameystaan oo raadsadaan oo marka marka iyagun baan loo malaynaya cid kale inaan ahayn waa gartay dadkan la dilay maxay isugu jireen dadkan dad kenyana wey oo dad ganacsatada inta badan waa dad ka shaqeeya meelahan kuariska ee maaragtay dhagaxyada iyo waxa laga soo saara qaarna waa dad hadee meelahan magaalada ka shaqaysta oo qaar ganacsatada magaalada joogda ushaqeeyaan qaarna meelaha ina soodooda ay ka ganacsadaan marka hal meel bay wada degeen iyaga maaragtay oo ka cabsi qabo hadii ay meelaha kaleeto guriya nin walba karays wuxuu ka cabsoonaya in securityga iyagoo ka baqayda hal meel bay wada karaysteen bay degan yihin imisaa dumara imisaa raga caruur ma ku jiraan wax caruura kuma jiraan laakin waxaan umalaynaya inay rag wada ahayn baan filaya ma hubsanin inay dumar ku jiraan laakin waxaan aaminsanahay inay rag wada ahaayeen laakin ma mahub ma hubi in inay dumar ku jiraan waa gartay marka waayo marka meelaha kuariya iyo meelahaas kama shaqaystaan waa gartay marka waxaa aaminsantihiin si gaara dadkan in loo bartilmaameedsaday ha ha si gaar ah xaafada ayaga ay degan yihiin laba guri ay karaysteen oo ay degan yihiin waxaana si dara ah wax waardiye askar ah ama booliis oo ilaalinaysana ma jirin marka yaridii bay bambaano ku dhufteen oo jibiyeen oo galeen marka dadkuna waa xabadeeyeen dadka inta badan waa ka baxsadeen waayo dadku waa aaday fara badnaayeen marka laakiin wakti dambe habeenimo ay dadka ay hordaayen bay ahayd marka waa laga soo gaaray askarta askarta kasoo gaartay marka halkaas sida ay ku badbaadeen waa gartay maxaa ku dhacay marka dadkii weerarka soo qaaday wax laga qabtay ama laga dilay ma jiraan maya wax la qabtayna ma jiraan wax la dilana ma jiraan xoogaa xabad bay isdhaafsadeen iyo nimanka boliiska la yihahda kenya police reserve nimankaas xabadaha isdhaafsadeen marka waa waa baxsadeen ilaa labaatan qof bay dhan yihiin baa la yiri marka way baxsadeen waxba lagama dimin waa gartay marka waa weerar kaloo al-shabaab ay ka geysteen gudaha kenya marka maxay kula tahay inay arrintaas ka dhigan tahay ma guuldarro dhinaca amniga mise maxaan ku yidhahdaa al-shabaab oo awood weyn kula deegaanka waxaan u arkaa inay tahay amnaani darrada inay jirto runtii magaalada mandera raydan farciqan oo askar ay ku jiraan askartan askar nooc walba ay ku jiraan baa degan waana natiij daro in ummad la yaqaano in hadiyo jeer ay bartilmaameystaan nimankani meel kasta iskugu imaadaan in la bartilmaameysanay ay garanayaan oo iskugu imaaday iyagoo boqol dhan aan umalaynaya hal meel degan inaan security la siinin oo wax askar ah ilaalinaysa aan jirin horta waa waa runtii waa nasidar wey waxay tusaysaa in nimankii securityga qaabilsan ilaalinta security inay runtii talalaan ay ka jirto ayagu waxay sheegteen inay waardiyo joogta ayna siinin laakiin ay kormeeraan hadiyo jeer ay soo maraan waxay sheegteen in daqiiqado ka hor labaatan daqiiqa ninka sista uweyn wuxuu ii sheegay in labaatan daqiiqa ka hor ay halkaa mareen ay maaragtay marka abihada jeer ay ku wareegaan laakiin waxaa loo baahnaa meel inkaas in in security ku filan la siiya kaasi waxau ahaa senator bilow aadan kerow oo laga soo doorto gobolka mandheera oo u waramayay haarun macruuf dhinaca kalena koox isugu jirtay xirfadlayaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa saddex iyo tobankii bishii juun ee lasoo dhaafay kasoo bilaabay socod dheer oo ay ugu magac dareen socodka rajada kaasoo ay uga dan leeyihiin soo celinta rajada sii dhimanaysa ee gobolka iyo sharaf ay ku noolaadaan dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee kenya kooxdan ayaa socodkan dhulka ah kasoo bilaabay buundada tana river ee magaalada gaarisa iyagoo kusoo gabagabayn doona magaalada mandheera xadka soomaaliya iyo kenya kooxdaasi ayaa gaartay deegaanka mandheera wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriiray nuurudiin bedel tubeec oo hogaaminaya kooxdan kana mid ah dadka u dhaqdhaaqa arrimaha bulshada ee gobolka waqooyi bari kenya waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu socodka ay kusoo marayaan
socodkan socodkeena maanta waxaan soo galnay magaalada ceelwaaq ceelwaaqu waxay ka tirsan tahay countiga mandera waxaan kusoo waxaan soo galnay countiga mandera baraato meel la yihahdo kutulow ayaan barinay shalayto habeen hore waxaan barinay meel la yihahdo dhaba city saakay suxuurti aan kasoo ambabaxnay saaka xilli adi saddex saac meelahaasna magaalada ceelwaaq ayaan soo galnay marka socodka intaaad ku socoteen oo dhan dhulka waa waa luweynayseen ha ilaa iyo buundada gaarisa ilaa halkan waan luweynayn nuuridiin socodkiina dabcan waxaad kusoo marteen dhul oo masa xilli weliba kulul dugaagtu ay joogto weliba duurka masaafo ahaana dhan kun kilomitr ilaa iyo hadda wax caqabada oo aad la kulanteen ama dhibaato jidka aad kala soo kulanteen wallahi kuleyto markaan soo baxeyna ilaa hadda dadka cabsi badan ayaa jidka ninka ay nooga degayeen laakin xaqiiqatan waxa weeyaan wax cabsi ah aan aragno malaha dhulkan waa dhul dheer waa dhul mataqaana tuulooyinka in baxada isku jiraan haddana ma garanayo ma abaarba ma colaadba dad hataa socdo ma arkaysid marka waxaa laga yaabaa ilaa afartan kilomitr inaad socoto adigana qof bini-aadam xitaa ayna kuusoo bixin dugaag wax dugaag oo hadda ma aragtay anaga nasadeena halis gelimaana rag dabcan dabaco dhirwaa nafas yaryar oo dhulka saarayo waxyaala noocaas waan ka warmaan laakin wax hadda nasidaan halis geliyo weli maanan la kulmin waa gartay dhulkan miyiga ah ayaad soo marayseen welina idin dhiman inaad meelo kale oo countiga mandheeraha ku tagtaan ammaankiisa ma sugna al-shabaab mar walba waatan weerarada iyo dilalka ka geysata gobolka oo weerarkii ugu dambeeyay afar iyo toban qof ku dishay ma ka fakerteen halista idinkaga imaan karta wallahi anagi al-shabaab horta waxa naga dhexey ma lahan annaga dad dawlad ma nihin dad ayaga waxay isku haystaana ma nihin wax hadda al-shabaab oo soomaalinimo aan ka ahayn iyo dabcan diin waxaan ka ahayn hadda inoo dhexeeya ma lahan marka meelo badan oo al-shabaab ay xigsani karta dhihi karaan qofkanaada culeys mawaya way jirtaa laakin koleyta anaga ismali wax culeys ay hadda al-shabaab iyo idinka aad isku haysaano mataqaana aynagala ambaqaadi karaan annaga danteena khaasaan usocona dan waqooyi beri baan usocona waxaan usoconaa dadkeena inay midoobaan waxaan usoconaa mataqaana colaadaha sokeeye oo qabi aylada isdilayaan inaan ki kaleto mataqaana laga guuro oo mataqaana wax lawada qabsado meelaha inta la filiisayo dabcan dawladda kenya aan la oranayn dadka inay isla qabsani karaan shaqooyinka dadka ay liibayaan oo sida kuwa farsamada ah dadka ay qabsadaan marka nin intaas usocdo oo soomaalidaan mideyni leh oo amnigan ka talin leh al-shabaab haday marka dabcan markaas ay yani ay khalad ka fahamto al-shabaab marka iyadaa khaldan socodkiinan ma un socod aad iska socotaan oo haddanba tuulo aad tegaysaan ood kasii gudbaysaana mise dadka deegaanka aad la hadlaysaan oo fariimo iyo waxaad xambaarsan tihiin baad baad reebaysaan wallahi tuulo weliba waan ku nagaaneynaa dadka baan dhex qaadeynaa iskooladeedaan tegeynaa waxaan tegeynaa mataqaana goobaha caafimaadka waxaan tegaynaa odayaashii baan la kulmaynaa dadkii waa wacyigelinayna marka runta laga hadlana waxaa weeyaan waxyaalaha na soo kici waxaa kamid ah dadkeeni ayagaa isku mashquulsan ayagaa inyar inyar isku cunaya qabiil qabiil bay isku dilayaan markaad fiirisida dhinaca mandheera bay aad bay ugusii daran tahay dhinac laba qoys baa isku haysato mataqaana dhinacan kaletana laba qoys baa isku haysato muhiim ah inaan qabiiladaas sheego gaarisa county markaa fiirisid ayagana laba qoys baa isku haysato dhinaca iyo wajiir north markaa fiirisid qoysas kalaa isku haysato waxaa la isku haystaa inta badan bounder xuduud baa laisku haystaa xuduudka meelaha la isku haystaa fiirsataa meel geed xitaale ma laha biyo ma laha waxba ma laha meel yani waa miyaagi meesha dadka ay isku haysani karaan wax ku yaalaba male marka dadka waxay u baahan yihiin dad niman siyaasiyiin baa si khalad ufamataqana u isticmaalo annagana waxa weya dadka inaan ka dhaadhicin dadka inaa dad muslim yihiin oo dad walaalo yihiin mataqaana colaadahaas la joojiyo ayagana ay wax isla qabsaantay meel fariistaan dawladda kenya ayna ku haynaya si kooban socodkiinan aad kasoo bilowdeen gaarisa goorma ayuu ku egyahay xageusuu ku egyahay socodkeena goorta ayaanta iyo taariikhda uu ku ekaanayo lama garani karo waayo waxaan daalkeena iyo xanuunkeena iyo iyo dadki iyo waxyaalaha programada dib inuu qabo inuu ku xiran yahay marka dabcan mandheer ay ku ekaanaya laakiin waxaan damacsanahay socodka markuu saa u dhamaado inaan shir weyne iskugu yeerno oo soomaalida waqooyi bari ku nool oo dhan iyo culimadeeda waxaan rabnaa inaan meesha geela meelaha ku qalno mandheera oo mandheera iyo noo istan oo dhan loo duceeyo kadib conferensyada waxaan socon ka samayn doonaa wajiir iyo gaariso waxaan rabnaa haddana inaan roads oo sameyno baawaro qaadano oo waqooyi bari un aan kusoo wareegno dadka inaan wacyigelino muhiimada ay amniga leedahay dagaalada sokeeye iyo qabaa-iradan iyo waxa furunkan in laga baxo
nuuradiin bedel tubeec oo khadka telefoonka ugu warramay maxamed colaad xasan halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a